roblemka ugu weyn hadda maanta ka jooga xoog darusa waa tuutaha tuutaha nin walba uu la taagan yahay jidka hadda maanta wadada xamar afgooye maxaan ku rahdaa walaweyn waxaa maanta laga sheegay yara dhowr boqol oo qof inay taagantah oo baabuurta baaska qabta oo badankooda tuuta qabta badankooda tuuta qabta ninka hadda ugu dambeeya kasoo warbixinay wuxuu ku leeyahy dadkaas askar ma aha militariga waayo dadka militariga say tuutaha ka heleen haddayna militariga ahayn maamul xumaday ka mid tahay marka runta inii sheego ise maamul xumada hogaanka saad ka jirta laamaha saad ka jirta bay ka mid tahay in nin aan xooga dal soomaalia ka tirtanayn oo munaafiq oo tuuga qaadico dariiqa uu qabo tuutihii annagana wuxuuna gaarsiinaya dhaawac igu xumaa buuna gaarsiinaya sumcaddayadao dhan buu ku cayaaraya nin kastoo ciidanka xoog dal so meel kastoo jooga waxaa loo arkaa inuu tuug yahay tuuggaas meesha fadhiista dartii marka inay xafidnaato oo ogaato makhasiinka dharka waxa ka baxaya iyo meeshuu ka baxay qof kasta oo idinka iska ah madaxsaadka maamulka jooga iyo kan laantisadka jooga waa laga rabaa inaad xaqiijiso inaan dhicin inaad xaqiijiso inaadan siin qofaan u qalmin aamusan askar intuu ku yimaada hal tuta walaalow aada iska siin meeshan nidaamkaas ma jiro qayb iyo sharci degsan baa wax lagu siiya qof wax lama siiyo madax saadku qof wax ma siiyo unit buu wax siiyaa soo inaan saas idinka dhadhacdaa loo baahanya raashinka unit baa la siiyaa dharka unit baa la siiyaa qalabka unit baa la siiyaa buraashadaha unit baa la siiyaa maxaan ku rahdaa marka qof shaksiya oo wax siin kartid ma jiro qofka unit buu ka tirsanaya unitkiisaa la siiyaa accountabilitygu saas yani in isxisaabtanku dhab jiro saasuu ku ficay